gudoomiyaha degmada baraawe duqa magaalada cumar sheekh cabdi shafaana iyo gudoomiye kulan dhexe maamulka iyo hanraabta caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed baraawe welibana uu isaayay kulanka dhiirigeliyaay hanraabta ku shaqeeyeen nabadiya iyo horumarinta magaalada baraawa kulanka weliba kaloo goobroog ku hayay gudoomiyaha ururka hanraabta gobolka shabeellada hoose marwo maryan mukhtaar maxamed gudoomiyaha ururka hanraabta degmada baraawe iyo dhammaan haweenka degmada anka horeyn weliba goobta ku hadalay xanukumada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada baraawe oona hanraabta ka ammaaneen doorshoka eedan nabaddiska deegaanka shirkeena wuxuu yahay wadatashi nabadgelyadeena aan ka shaqayno shirkan wuxuu daaran yahay inaad fiirisaan boorka isdhexgalka bulshada shirweynaha haweenka soomaaliyeed reer koonfur galbeed ahaan degmada baraawe shabeella hoose gaar ahaan degmada baraawe waxaan soo dhawaynaynaa insha allaahu isku imaantinkeenna waxaan si kal ilaaba idinku salaamaya degmada baraawe haweenka ha iskugu imaada halkaan iskugu soo baxay waad mahadsan tihiin waxaan ku faraxsanahay marka hore aniga in haweenka degmada baraawe oo intaan halkan buuxdo waxay muujinaysaa isku xirka isku xiran yihiin degmada haweenka guud ahaanba mudane gudoomiye waa ujeeddaa waa arkaysaa haweenka waxaa lagaga rabnaa annaga haddaan ahana ee dadkii matalaya degmadan in haweenka gacan wanaagsan aad ku qabataan haddaad tihiin reer gobol degmada baahi badana ka jirto hadda arkaayo dhammaan waxaa waaye laakiin qofkiisa inuu soo baahida saddexaadna dadkiiba haystaa maaragtahay ishe tababar dhanka maaragtahay in dadka soo istaago baahiyaha laga hadlo duruufaha jira ay ka hadlaan laakiin ay u tahay dadkii uma diyaarsan in tababarada la siiyo ay u baahnaan waxaan kaa codsanaya inaad haweenka degmada baraawe usoo diyaariso u raadiso mashaariic lagu tababaraayo aqoontooda maskaxdooda fikirkooda lagu dhisayo gudoomiyaha ururka hanraabta gobolka shabeellada hoose maryan mukhtaar maxamed maryan wiilo ayaa hanraabtanka baaqdi inay isku duubni muujiyaan waana iska garab siyaan ka shaqeeya uga horumarinta deegaanka horta gabdhahaan walaalahay waa idinku faraxsanahay inaa idin arko sababta wax waaye gabdhaha yarara banaanka uma bixi jirin inaad dantiina ka hadashaan muhiimadiina ka hadashaan in oo meel la istaago oo mucaawano iyo kaar iyo siminaar la raadiyo ma aan muhiimadda muhiimadda wax waaye inaad nabadda magaaladan ka shaqayn kartid inaad horumarka ka shaqayn kartid inaad maamulku la shaqayn kartid shaqada kasto ama fursad kastoo imaato magaalada aad ka shaqayn kartaa laga rabaa magaalada fursado badanaa imaanayo gabar xamar ka imaatay oo laakiin deegaanka u dhalato la og yahay laakiin xamaray ka imaata muhiimadiin taas maaha muhiimadiin wax waaye gabadha baraawo ku dhalatay wax ku baratay inay magaaladeeda ay haddana ku shaqayso oo meel fiican ka joogto weliba oo heer fiican ay ka gaartay brogaraamkan mashruuc maahan annagaan soo qaadanay brogaraamkan wax waaye brogaraam aan rabno inaan annaga aan ku wada hadalno ku wada tashanno maxaa noo dan ah horta maxaa ii sheeg aan qabsan karnaa gabdhaha baraawa maxaa ka maqan gabdhaha waxaa ka maqan golaha deegaanka way ku yaryihiin shaqooyinka caadigaa la qabto way ku yaryihiin busineska hadda gabdho fiicana arkay sidaasi oo kale ganacsi qabtay laakiin way ku yaryihiin meel kasta waa inaa la soo kaabaa gabdhaha soo istaaga shaqeeya maxaa la yidhahdaa shaqooyinka xirfadaha ha la barto naftaada waxbar annagana fursad hadkastoo aan helno oo gabdhaha lagu horumarin karo oo lagu kobcin karo xagga caafimaadka waxbarashada muhiimadda inaad naftaada waxbarto waa fursad kastoo aad haysto wax ku baran kartid inaad waxbaratid inaad naftaada u istaagtid inaad ka hadashid gabdhaha habuuqda ee uga maqanta magaalada shaqa hadday imaad raadsada shaqada waan rabnaa boosishana la soo dhejinaya ka warqaba website-ka oo maxaa la yidhahdaa k j s joblet jobs maha lahaa k j s jobski ka warqaba kulligood boosishana laga soo dhejiyaa baraawe boosishinada ablaagareeya shaqadaas idinka u qabataan gudoomiyaha degmadana wuu idinku saboodgaraynayaa wax kasta oo shaqo ah oo degmadan laga qaban lahaa wiil iyo gabarba inay reer baraawa qabtaan inay hooyooyinka qabtaan ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada mudane cumar shafaana oo kulanka ku hadalay weliba uuse diiradda saaray ahmiyadda nabadisowga iyo horumarinta iyo kilayinga hanraabta usoona carabshay ka adkeey ininka maamul ahaan iyo garab surnyin maamulka qaybahooda kala duwan ayaga u timaanaa shaqadan oo maanta boorkan waxaa ku qoran waad arki kartaan qof walba uu karsan karaa ma aha seminaara waxa lagu bixiraa ma aha gobolka iyo degmada waxay maanaa isku dayeen in bulshadan isku keeni isku keeni karo bulshada hadda iskugu imaaday isxilqaan oo kale la mid tahay marka macnaha kaasata kaas ahaan haweenka in lagu baraarujiyo isdhexgal bulsho waayo oo haweenka lagu baraarujinaayo idinkana aad dhawaataan runtii marka maanta waa isbarateen gudoomiyihii gobolka dhanka haweenka gudoomiyihii degmada dhanka haweenka waxaa laga rabaa ayaga mana inaad la xisaabtanto gudoomiyihii gobolka dhanka haweenka annagana waxaan ballanqaadaynaa wax walba oo seminaaro ah oo dhan gobol ha noqdo dhan wasaarad ha noqoto ama dhan kale ha noqdaa in annaga bargoortiga idin siin doono magaalada umaasan hanraabta magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibay door kuga hadlaayana nabadii weliba horumarinta deegaanka welibana kulunkan ushayay ko hanraabta laka dhiirigeliyaay waana lunkukuma hadnagaay dadaalkiiyo markastii onka jarana arrimaha nabad iyo dibindhisowga arrimaha deegaanka